bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba o aada joogtaan waana toddobada bisha agast sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeystayaal warka reediyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaare ku-xigeenkaana wasiirka umuuraha dibadda ee soomaaliya fawsiye yuusuf xaaji aadan ayaa waxa ay dhaliil u jeedisay qaar ka mid a warbaahinta dalka iyadoona sheegtay in siyaabo khaldan oo aan micno ahayn ay u fasireen qaar ka mid a go-aanadii kasoo baxay shirkii kambala lagu soo gabagabeeyay islamarkaana looga hadlayay arrimaha soomaaliya gaar ahaan kismaayo iyo sida laga yeelayo erboork iyo dekeda magaaladaasi warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha rediyo wardheer maxamed nuur amiin waxaa maanta magaalada muqdisho dib ugu soo laabtay wasiiradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo wafdi oo hogaaminaysa oo muddooyinkii ugu dambeeyey shir kaga soo qaybgalay magaalada kambaale ee xarunta dalkaasi uganda halkaasi oo ay ku shirayeen madaxda wadamada ciidamadooda ay ka joogaan dalka soomaaliya shirka ayaa sidoo kale waxaa ka qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana qayb ka ahaa wasiiradda arrimaha dibadda soomaaliya iyadoona shirkaasi markuu soo gabogabo kadib warmurtiyeed laga soo saaray marwuuf wasiye markay muqdisho soo gaartay kadib ayay hadal kooban oo ay saxaafadda ku siisay garoonka diyaaradaha ee aadan international airport waxa ay ku eedeysay saxaafadda soomaaliya in siyaabo qaldan ee u dhigeen qodobadii kasoo baxay qaarkood shirkaasi fawsiye ayaa sheegtay in qodob ka mid a qodobadii ay buunbuunisay saxaafadda ee sheegayay in dowladda soomaaliya ay caabisho ka gudbisay dowladda kenya kaasoo ay ku tilmaantay inuu been abuur yahay ayadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna si aad ah ay u hadal hayeen warbaahinta ka howlgasha gudaha magaalada muqdisho qodobkaasi marmuud fawsiye ayaana tibaaxday in waxba aysan ka jirin hadallada sheegaya in dowladda soomaaliya cabasho ay ka gudbisay dowladda kenya waxayna sheegtay in dowladda kenya ciidamo ay ka joogaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuwaasoona qayb ka ah ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya waxaana dhowaan lagu wadaa in magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbooyinka intooda badan la gaarsiiyo ciidamo isku dhaf ah ka socda midowda afrika ayadoona dowladda federaalk ah ee soomaaliya looga fadhiyo in ay maamullo u magacaawdo goobaha laga saara maleeshiyaadka al-shabaab warmurtiyeedka ayaa waxaa sidoo kale ku xusnaa in dekeda magaalada kismaayo iyo elborkaba lagu wareejiyo maamulkeeda dowladda federaalk ah ee soomaaliya inkastoo weli arrintaasi ay ka taagan tahay muran aada u baasan kaasi oo ay soo jeedinayaan madaxda maamulka jubbaland ee ayaga sida aadka u diidan qorshaha ka soo baxay shirkii magaalada kambaala kusoo gabagaboobay kaasoo ay gaareen wadamada ciidamada ay ka joogaan dalka soomaaliya maxamed nuur wardheer rediyo muqdisho wararka ka imaanaya gobolka gado ayana waxay sheegayaan in dagaallo halkaasi ay ku dhex mareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk iyo weliba xarakada al-shabaab iyadoona dagaaladaasi ay khasaare geysteen warbixintan waxaa mar kale eegaya wariyaha rediyo warreer maxamed nuur amiin sarkaal sare oo u hadlay ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo ku sugan gobolka gado ayaa ka warbixiyey khasaare dagaal habeenkii xalay ah ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiyaadka al-shabaab oo ka dhacay halkaasi asigoona sheegay inay jiraan khasaarooyin soo gaaray dhanka maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalka la galay ciidamada xoogga dalka soomaaliya mahad maxamed islaam oo ah sarkaalka u hadlay ciidamada dowladda soomaaliya ee habeenkii xalay ahaa dagaalada la galay maleeshiyaadka al-shabaab ayaa ka warbixiyey asigoona tilmaamay in ay jiraan khasaarooyin kala duwan oo soo maleeshiyaadkii dagaalka kusoo qaaday goobtaasi waxaa waaye dagaalka iyadaa nimankaa khawaarista soo qaaday shalay galab labaarihii kow iyo tobankii galabnimo xilliga ahayd bay dagaalka soo qaadeen xeradaa kore ee ciidanka militariga ay kusoo qaadeen magaalada gudaheeda oo shacabka dhexdiisii iyo xeradii saldhigaran kusoo qaadeen meelo fara badan bay dagaalka ku qaadeen kabacdi adigu saddex saabaan la saamay markii dambana ciidamada kenya macnihii gurmadka macnihii ku yimaada sidoo kale mahad ayaa tilmaamay inay jiraan khasaarooyin kala duwan oo ka dhashay intii dagaalkaasi u socday asigoona ka warbixiyey khasaaraha soo kala gaaray dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay asigoona carabaabay inay jiraan dad ajnabi ah oo ay dagaalka habeenkii xalay ah ku dileen ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee dagaalada la galay qaybo ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab ee weli ku sugan meelo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya waxaa waya khasaarahoodu aada iyo aada ugu fara badan yahay hadda intaan xaqiijin kara ee hadda aan isugu keenay hadda macnihi degmada toddobiyo labaatan baan macnihi hadda aan nimankooda aragnay marka khasaaro fiican anaga lama soo gaarin maxamed nuur wardhey rediyo muqdisho ra-iisul wasaarihii hore ee dowladii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya brofeor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu sheegay inuu yahay musharax u taagan jegada madaxtinimada maamulka puntland profesor gaas ayaa waxa uu sheegay in soomaalidu ay ku heshiisay nidaamka federaalka islamarkaana aan la garab mari karin waxaana uu sheegeen dowladda dhexe ee federaalka iyadu ay xil ka saaran tahay sida ay u qanxin lahayd bulshada islamarkaana wax tabanayaan waxa uu sidoo kale sheegay in puntland ay u baahan tahay hoggaan isbedel doona islamarkaana isaga uu taageero ka helayo shacabka puntland sida uu hadalka u dhigay islamarkaana ay ka dalbadeen inuu isu soo sharaxu jagadani madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan sheekh maxamuud faroole ayaa kol hore waxa uu ku eedeeyey siyaasiyiin uu ku jiro gaas in dhibaato ay ka wadaan maamulka puntland doorashada puntland ayaa la filayaa inay dhacdo horaanta bisha januari sanada labada kun afar iyo tobanka iyadoona gobolada puntland laga dareemayo saasaanta doorashooyinka iyadoona qaar kale oo siyaasiyiin ayana isu diyaarinayaan ka qaybgalka siyaasadda puntland iyo weliba doorashada madaxtinimada halka warkaasi idinkaga imaanayana waa redio wardheer dowladda kenya ayaa shuruud ku xirtay sida la sheegay wareejinta dekedda iyo weliba erboorka magaalada kismaayo kadib markii dhowaan shira xadii ka dhacay kambala ay ku yeesheen madaxda dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ay kasoo saareen in dowladda soomaaliya lagu wareejiyo maamulka garoonka iyo dekedda kismaayo sida uu qoray maanta wargeyska afka dheer ee dalka kenya kasoo baxo gaar ahaan magaalada nairobi daily nation ayaa waxa uu sheegay in kenya ay ku gacan sayrtay go-aankii ay ka gaareen madaxda dowladaha ciidamada ay ka joogaan soomaaliya iyadoona saraakiil ka tirsan wasaaradda umuuraha dibadda kenya ay ku tilmaameen go-aankaasi mid aan wanaagsanayn mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kenya oo lagu magacaabo karanja ayaa waxa uu sheegay in wareejinta dekada iyo weliba erboorka kismaayo ay ku imaan karto oo keliya iyadoo la isku raacsan yahay waxaana uu sheegeen marka hore ay ku wareejinayaan haddii dib u heshiisiin loo dhan yahay la qabto taasina waxay noqonaysaa mas-uuliyadda ku wareejinta ciidamada iyo weliba dowladda federaalk ayuu yidhi mas-uulkaasi hadalkan kasoo baxay mas-uulkan ayaa waxa uu jebinayaa go-aankii ay gaareen madaxda dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya iyadoona horey ay ugu soo horjeesteen maamulka axmed madoobe dowladaha soomaaliya iyo weliba kenya ayaa waxaa u dhexeeya khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay dagaaladii dhowaan ka dhacay kismaayo iyadoona marka warbaahinta ay la hadlayeen mas-uuliyiinta labada dhinac muujiya inaanay jirin wax khilaafa u dhexeeya warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer khiyaartana dhegaysanaysaa waa nagaynta waana inoo mar kale haddii aan la idmo anigoo maxamed cusmaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo warkan warka xiga nabadgelyo